warbixin lagu daabacayo wargeyska washington bost ayaa lagu sheegay in maalmihii lasoo dhaafay ay roobab xooggan oo daadad wata ay ka da'een qaybo badan oo ka mid ah waddanka shiinaha oo ay ku jirto magaalada bikiin ama bijiin ee caasimadda waddankaasi dowladda shiinaha ayaa sheegtay in dalka ay ka da'een roobab waaweyn oo aad u xooggan kuwaas oo sababay in magaalooyin badan oo waddanka ka mid ah ay daadad ku soo rogmadaan waana roobabkii ugu cuslaa oo dalka ka da'o tan iyo boqol iyo afartan sano muddo laga joogo sida ay tilmaameen mas-uuliyiinta dowladda shiinaha si ay uga badbaadiso magaalada caasimadda ah ee bikiin daadadka roobabka waxa ay dowladda shiinaha qaadatay tillaabo saameyn ku yeelatay magaalooyin kale taas oo ah in marinada daadadka ay ku soo socdeen ay soo galayo caasimadda ay u wareejiso magaalooyin kale oo isla dalka ka mid ah halkaas oo dadkii ku noolaa ay biyuhu qaadeen qaarkoodna ay guryahooda ka barakaceen muslimiinta gobolka heebe ee dalka shiinaha darisna la ah magaalada caasimadda ah ayaa warbaahinta u sheegay in ay fureen albaabada iyo marinada ay maraan daadadka oo biyaha ku shubay ilaa iyo toddoba deegaan oo ah deegaano hooseeya looguna talagalay in lagu xakameeyo daadadka waaweyn laguna badbaadiyo magaalooyinka waaweyn ee dalka ay indhuhu adduunka iyo warbaahintuba ku soo jeedaan niniyani fanji oo ah xubin ka mid ah xisbiga shuuciga ah ee dalka shiinaha ayaa sheegay in uu amar ku bixiyey in albaabada loo furo deegaanada loogu talagalay in lagu keediyo daadadka si cadaadiska looga yareeyo magaalooyinka waaweyn oo caasimadda bikiin ay ku jirto tallaabadan waxa ay keentay in gebi ahaanba ay qarqoonto magaalada taashuutish ee dariska la ah gobolka hebi taas oo markii horeba la daalaadhacaysay daadadka ay ku sababeen roobabka da'ay balse waxa ay ka warheshay in lagu soo fasaxay biyo ka imaanaya magaalooyinka waaweyn oo ay ku jirto caasimadda taas oo halis gelisay magaalada iyo dadka ku nool buundooyinka ku yaala magaalada ayaa burburay guryaha ayayna biyuhu galeen waxaana sidoo kale ay biyuhu qaadeen guryaha iyo goobaha ganacsiga oo magaalada ku yaala iyadoona gebi ahaanba uu istaagay dhaqdhaqaaqii nolosha sababa ku aadan waddooyinka oo ay biyuhu fadhiyaan una ekaadeen webiyaal durdur oo kale ugu yaraan hal milyan oo ruux ayaa ku qasbanaaday inay guryahooda ka barakacaan waxaana go'ay adeegyadii korontada isgaarsiinta iyo internetka dadka ayaana dowladda shiinaha ka codsaday in ay gurmad la soo gaarto inkastoo dowladda shiinaha aynan ahayn dowladda keliya ee adeegsato xeelada magaalooyinka waaweyn biyaha looga leexiyo oo lagu rogo magaalooyinka fogfog haddana waxaa ka dhacay magaalada taashuutis waxa ay dhalisay carada dad badan oo shiineys ah kuwaas oo xisbiga shuuciga ah ku eedeeyey in uu halis geliyey noloshooda waxa ay dadka sidoo kale uga caraysnaayeen in dowladda shiinaha aysan la soo gaarin gurmadkii looga baahnaa oo deg deg ah maadaama ay ogaayeen waxa ka imaan kara biyaha badan ay ku rogeen magaalada taashuutis iyo deegaanada hoos yimaada waxaa kaloo reer taashuute ay sheegeen inaynan helin digniinno hordhac ah oo uga yimid dowladda shiinaha keliyana ay ka war heleen biyaha oo soo karkaar jabsaday magaalada iyo deegaanada hoos yimaadana soo galay waxaa sidoo kale ay tilmaameen in khasaaraha soo gaaray aynan dowladda u qorsheenin in ay magdhow ka siiso waxaa dadka deegaanka ah si gaar ah u dhaleeceynayeen maamulka gobolka heebe in uu ka doortay badbaadinta iyo nolosha dadka shiinaha ah raaligelinta xukuumadda shiinaha waxaana kilibkan hogaamiyaha shuuciga ah uu kaga hadlay tillaabada ay qaadeen dowladda ugu yaraan lixdan milyan oo qof halkaas oo ay dadku isku dhaafsanayeen doodo xooggan ilaa markii dambe laamaha dowladda u qaabilsan arrimaha internetka ay meesha ka saareen doodda oo ay diideen in muuqaalka faallooyin laga bixiyo mid ka mid ah dadka deggan tuulada hoos tagta tashuuti magaciisana diiday in warbaahinta loo adeegsado cabsi uu ka qabo dowladda shiinaha awgeed ayaa sheegay in maamulka gobolka hebi uu ku kacay tallaabo aad u falxumo badan nolosha malaayiin ruuxna uu halis geliyey isagoona doonayay raaligelinta xukuumadda dhexe ee shiinaha iyo in magaalada caasimadda ah laga ilaaliyo daadadka nin kale oo isna ka mid ah dadka magaalada ayaa isagoo biyuhu ay u gaarayaan qaybaha sare ee jirhkiisa waxa uu ku cataabay inaynan jirin cid horay u soo gaarsiisay in daadadka ay ku soo leexdeen magaalada haddii ay nagu soo wargelin lahaayeen waxa aan la baxsan lahayn alaabteenna hadda ma tirin karo khasaaraha i gaaray wax welibana waan waayey ayuu yidhi ninkan shiinayska ah ee warbaahinta la hadlayey tani waa qayb ka mid ah gobodfallada dowladda shiinaha ay u geysanayso muwaadiniinteeda ku diinka ah waxaana la isweydiin karaa bal sidee ayay u gelaysaa dadka muslimiinta ah ee dalkaasi ku nool iyo kuwa ay gumaysato ee ku dhaqan gobolka turkistaanta bari kaas oo gebi ahaanba ballaaran oo ay ku nool yihiin malaayiin muslimiin ee qoor ah kuwaas oo la kulmaya noocyada kala duwan ee tacadiyada shiinaha ayaa gobolka turkistaanta bare u beddelay xabsi kor ka furan iyadoo muslimiinta halkaasi ku dhaqan ay yihiin shaqaale ay ku adeegato dowladda oo u qabta howlaha aynan wax mushaar ah xitaa ku heleenin waxaa sidoo kale jirta in shiineeska shuuciga ah ay si gaar ah u beegsadaan haweenka iyo carruurta maadaama ay yihiin dad nugul kana adkaysiya ragga